hawlihii horta waa baaqsan tahay marka hore ceelashu waxa weeye waxay ahaayeen ceelal hadda ka hor ay maaragtay hay-adda adra ay maaragtay tender ay ku dhejisay soomaaliya saddex ceel bay ahayd midna wuxuu ahaa gaalkacyo mid garbaale midna gurceel meelhaasuu ahaa ceelkan iyo iskuol laga dhisay degmada garbaale oo voluntary ah oo ay hay-addaasi dhejisay oo wasaaradda waxbarashada ay gacanta kuhaynayso oo dugsi saraa labadaasba micnaha garbaarlay dugsi iskuolka waa laga hirgeliyey ismiin ugu dhammaaday laakiin ceelka ayaa muddo laga dahay adigu programka un gaadiidka iyo qalabkii wadii lahaa ceelkaasaa muddo uu habsaamay adigu muddo loo gaaray hal toddobaad ayuu loo yimid ceelkan tsi badan baa laga qaaday saas awgeed adigu biyaha ayaa rabaa biyo macaan in laga qodo
waa garta guddoomi marka hay-adda maadaama ay barnaamijkan ayada ceelka fulinayso sahminta la sameeyey ma lagu guulaystay in ceelkaas uu noqon karo ceel macaan oo dadka iyo dunyada ay biyaha ka cabaan walaalow marka ceelka hortalasa dhowr jeer baa la saamiyey saddex meelood baa magaalada laga saamiyey saddexdaas meelood oo magaalada laga saamiyey simbaladii adiga la qaaday saddexdii meel ceelka hadda uu riigga uu hadda dul taagan yahay iyo labada kaleba oo testigii kan ayaa u dhawaaday oo in biyihiisa maaragta laqodo laisku afgartay isla markaasna wax yar baa dhiman oo waxaa dhiman lasti testiga ugu dambeeyey oo la samaynaya ayaa waxaa la samaynaya adigu beri ama beri dambe oo qoladii macnaha eelasha ayaa iyaga laftooda joogo iyo riigagii marka testigii la qaaday ayuu horta riiggalu ku yimid meeshii ugu biyaha ugu yara macaaniidna hadda ayuu rabaa in laga bilaabo wax yaroo kalena waa dhiman yihiin oo waxaa dhiman haddii ceelka meesha laga hel hadda biyaha waa yara macaan laakiin meel kaloo u dhowgaa jirto oo biyo aad iyo aad u badan laakiin dadkan ay cabi karaan waata si dadka dhegaystayaasha ay uga warqabaan markaa garbaare marka la yidhahdo ceelka goobta laga qodayo oo la saamiyo waa xaggee horta ceelasha saddex meelood baa laga saamiyey magaalada qayb waa administration area oo ama maamulka xafiiska gobolka gadaashiisa iyo xelada w f b oo dowladda hore ay saamisay oo ay ay saartay calaamad taas waa la saamiyey waxaa kaloo la saamiyey dhanka bari magaalada ka soo baxda ondhahdo magaalada xaafadda la yidhaahdo gogol ama waa beri baa la saamiyey oo magaalada dhexdeeda ah haddana waa meeshuu riigga yaallo waxaa kaloo la saamiyey iyadana koonfurta ah oo waqooyi oo ah dhowra meel la yidhaahdo iyadana oo u jirto adigu toddoba boqol iyo konton mitir labada meel bay isu jiraan saddexdaas meelood wey laakiin hadda meeshuu riigga yaallo waa waa dhanka bari ee magaalada waa gartay marka markaa ceelka ayaa idinka saaciiday maadaama hay-adda adra barnaamijkan ay waday iskuulan laga dhisayo garbaarey dhinaca ceelkani waa qolama hay-adda fulinaysa barnaamijkan mashruuciisa kolay saad la socotid hay-adda adra markii mashruuca la dejiyo tandar bay dejisaa waxaan fulinaya adigu kambeni lihilaa oo adigu dee tendarka ka guulays ku guulaystay isagaas ayaa iyo iyo nimankii injineerada ahaa baa ceelka fulinayo iyo qalabka ayagaa keenay marka ceelka waxaa fulinaya ilaac company oo qolinkaas baa fulinayo waa gartay markaa guddoomiye raje intee leeg ayaad ka qabtaa in garbaarey ay helaan dadka iyo dooyada ku dhaqan biyo riigag ah oo macaan maadaama ay soo martay marxalado kala duwan walaa horta aad iyo aad baa rajadu inay u fiican tahay marka hore dalka soo burburayba ilaa hadda ceelkii dowladda oo ay dowladdu waday ay duntay baa weli hadda dadka ay saarnaayeen maadaama magaaladin ay ballaaratay barakacyaal badan ay la imaadeen magaalada imaadeen dadkina wuu sanjibeelmay uuna ku filnaa waaye ceelkaas waxaa kale oo jiro ceel kale oo dadkii deegaanka u dhashay oo dalka u dhashay ay qoteen baa jirta oo ganacsata ah ceelka laftiisu adigu waa la cabaa haddo biyihiisu kii dowladda iyo asaga micnaha biyihiisu waa normal haddii kan hadda asaga laftiisa alla maaragtay macaanka hadda ay ata iyo labada kambaniga ayaandafulan waxaan filayaa inay biyaha garbaare ay gaari doonaan meel fiican dadkana ay ka haqabeeli doonaan hadda xilligan la joogo maadaama biyayare mar walba garbaare ay ka jirtay halkee ayay reer garbaare biyaha ay ka helaan biyuhu hadda aad iyo aad ceelka weyn oo hadda dowladda ay lahayd ma haddana ganacsata ay gacanta ku hayaan waxaa weye dadaal badan bay geliyeen biyihii dhanna filter bay ka dhigeen dhanna babline iyo qoladan kale oo ayagana timid oo ayagana ganacsatada oo ayagana motoorka maaragtay samaysay adigu marka biyihii labadaas motoorba hadda culayska maaragtay saaran waata ugu dambeyn guddoomiye sidaan la socono degmada garbaari waxay ka mid tahay goobaha ay dadka barakacayaasha ay yimaadeen culays bay magaalada ku hayaan ee, dadkaasi ka waran xaaladooda nololeed hadda waa sidee ma jiraan si kaalmooyin ay helaan dhammaan dadka soo barakan ee aaga ee ayilkooley eelcadii ceelguduud ilaa buraa ilaa daabley ama dadkii kenya kasoo barakacoo dhan oo dhulkaa deganaa way soo barakaceen oo waxay imaadeen ee, maadaama diyaaradihii iyo dhibkii iyo dagaalku ka batay horta dhulkaasi waa laga soo barakacay waana la yimid waxaa kaloo zaa'ida ku yimid dadka shabeelduuba ilaa iyo qabrishiiq ilaa iyo Likool, meel dhulkaan la yidhaahdo gubbo ayadana waa laga soo barakacay oonkii iyo gaajadii oo ah dadkii maaragtay iyo xoolihii oo ka tegey oo aaday koonfurta bay dadkii oo dhan soo galeen gaalool iyo reeskood waa laga soo barakacay ilaa faanweyn iyo dhulkaas waa laga soo barakacay dadku waxaad moodaysaa ilaa iyo labaatan iyo laba kaam ama laba iyo labaatan i d p baa magaalada geeseeda ku hareeraysan ayagana aanan weli helin in haddii laisku laisku duwo in loo sameeyo hal area aan weli lama lama helin hay-adihii ee, adiga awooddaas leen looma imaan dowladda federaalkana dee wax kaalmaa kamaan helin iyo dhanka kalaba marka hadda waxaa wado hay-adaha yaran oo maxalli ah iyo waxaa wada hay-adaha saada iyo hay-adaha la yidhaha malxcop oo hay-ada maraykan ah